shir ku saabsan dhacdooyinkii ka dhacay gobolka gado magaalada degmada baled xaawo iyo degmada ceelwaaq waxaa halkan fadhiya guddi ay golahu wasiiradu u xilsaareen guddigan waxaa la qabtay kii julaay oo shirkii golaha wasiirada ee ka dhacay kismaayo inay soo baadhaan arrimihii ka dhacday meelahaasi waxaan tacsi guud iyo mid gaara u diraynaa ummadda soomaaliyeed mid gaara waxaan u diraynaa reer jubbaland waxaan mid kale usii diraynaa reegado iyo magaalooyinka ay ka dhaceen dadkii ay ku dhacday dhacdadan waxaan aada uga xunnahay inay dhacdooyin sidan u fuulxun dhacaan waxaan ballan qaadaynaa in aan intii tabartayada ah baaritaanada aan wadno aan soo gebagabayno oo aan guul iyo ku dhammayno maxaa la yidhaahdaa dhibaatada dadkii geystay aan maxaa la yidhahdaa ka daba tagno haddii aan kala qaado labada arrimood waa laba dhacdo oo kala duwan dhacdo waxay dhacday afar iyo labaatankii bishii toddobaad ka dhacday meel la yidhaahdo xiisguur oo soddon kilomitr u jirta ceelwaaq waxaa halkaasi ku dhintay laba marxuum oo u shaqaynayay shirkadda hormuud halkaasna waxay ahayd meelbees u ah shirkadda hormuud oo anteenaa magaalada meeshaa ku taallay labadaa nin way dhinteen meeshiina waa la burburiyey cidda burburisay ilaa iyo hadda ma caddo qaybta labaad ee dhacdadani waxay ahayd tu ka dhacday magaalada baladxaawo aageeda meesha ay ka dhacday waxaa la yidhaahdaa banyoley toban kilomitr bay waxay u jirtaa baled xaawo waxaa lala aaday gabdhaha ay dhibaatadu ku dhacday meel la yidhaahdo bakolow oo dhinaca kale ee kenya ah xuduudda ah waa shan gabdhood dhacdadusay hadda nagu soo gaadhay wararka aan ka helnay degmooyinkaasi dhiisiyada jooga oo aan xidhiiro la samaynay gabadha koowaad waa toddobiyo toban jir waa gabob ma aa lahayn wax ilmaa gabadha labaad waa soddon jir ilmooley bay lahayd markaas ayayba ilmo yar lahayd oy dhashay toddobiyo labaatan jir weeye waa ilmooleyadana waa la qabaa gabadha afaraad waa afar iyo labaatan jir gabadha shanaad waa gabar yar shantaa ayay ku dhacday dhacdadu dhacda aada u foolxun bay ahayd waxaanan ballan qaadaynaa inaan arrintaasi ka daba tagno inta tabartayadaan aan warbaahinta la qaybsanno wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa sheegay in dowladda kenya ay gacan ka geysanayso baaritaanadaasi sidii loo ogaan lahaa ciddii ka dambeysay dhacdooyinkaasi isugu jiray dilalka iyo kufsiga dadka shacabka oo reer jubbaland oo degan deegaanada dhibka ka dhacay inay ogaadaan dowladooda jubbaland inay si qarsoon iyo si muuqataba ugu howlan tahay arrintan xaaladuna ay meel fiican marayso inaan ka wada shaqaynayno dowladda kenya oon dariska nahay xaaladan siday ku dhacday iyo ciddii keentay iyo siday wax u dhaceen inay si buuxdo oo dhow aan oga wada shaqaynayna u caddaynaynaa waxaan ka codsanaynaa oon soo jeedinaynaa qalalaasaha iyo is-afgaranwaaga deegaanada la rabo in laga huriyo inaysan waxdan ah ku jirin